Dhismo xarunta iyo waliba iskukaalada Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo IGAD, gaar ahaan xaruntan iyo waliba maalgeliyay Bangiga Horumarinta Afrika xaruntan daawaynta xoolo oo laga daahfuray degmada Waaxiye waliba ay dabooli doontee baahiyaha caafimaad ee xoolo ee bulshada xoolo dhaqatada ee degmada Waaxiye ee deegaanada Ndhowa ugu horeyntii iyo waliba goobta ku hadalaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Puntland mudane maxamed cabdulaahi axmed libaaxa iyo waliba uuse xaragga ku jaray dhismo xarunta daaweynta caafimaadka xoole ee degmada Waaxiye runtii maantay farxad bay noo tahay inaan xariga ka jirno xaruntii wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada waaciye oo muddo sanad ka hor ah aan halkan ka dhagax dhignay meeshaanoo ah meel bannaan maantana gurigaan quruxda badan sidaas loo hagaajiyey laga dhisay runtii ka wasaarad ahaan sharaf bay noo tahay sida la sheegay degmada waaciye waxaan ku xulanay markii horeba waxay ahayd inay tahay deegaan xoolaad annagana meesha xooluhu ay joogaan ayaan ku khasbanna inaan u dhoweyno adeega xanaanada xoolaha oo ay dadkeenu u baahan yihiin runtii gurigii maanta waa la dhisay waxaa ka dhiman qalabayntii waxaan idinku bishaareynayaa ayadana insha allah bilaha soo socda in la qalabayn doono hawsheeduna ay mashruuca kan la socoto ay qeyb ka tahay hadday tahay soolarkii iyo hadday tahay qalabkii kale ee xafiisyadu ay u baahnaayeenba runtii gobolka karkaar waa gobolada ugu xoolaha badan ka wasaarad ahaan intii hadda aan joognay shaqooyin badan aan ka qabanay waa uga mahad celinayaa maamulka gobolka sida dhow ee ay mar walba noo gacansiinayeen oo noogala shaqaynayeen inaan u hirgelino si habsami leh mashaariicdaas dhowaanna insha allah inta dhiman waa gaari doonaa waxaana ku mid ah mas-uuliyiintii ku qeybgalay dhismo xarunta xoole ee degmada waaxiye ayaan mahadnageen wasaaradda xanaanada xoole ee maamulka puntland iyo igada maanta waxaynu xariga ka jareennaa xarunta xanaanada xoolaha ee degmada waaciye xaruntan waxaa hirgelisay wasaaradda xanaanada xoolaha iyadoo ay kaashanayso igad waxaan ku faraxsannahay xarunta quruxda badan inaynu maanta xarig jarro deegaankan waa deegaan xoolaad waa karkaar soolkii iyo karkaarkii bay u dhexaysaa degmada waaciye waa deegaan mar walba ee dadka reer miyiga ay joogaan xilliga guga ah ee dadka usoo aad iyo aad looga faa'idaysto galabta farxad bay noo tahay maadaama halka galabta lagu xarig jaray xafiisyadii xanaanada xoolaha ee degmada waaciye runtii waa ugu mahad celinaya wasiirka mashaariic fara badan oo gobolkan ka fuliyey hadda tii ku xigtana waxay raga raaxay ayay ahay tii hadda ka hor aan soo furnay marka waa ugu mahad celinaya runtii sida mar kasta ugu heelan yahay wax ka qabashada deegaanka gobolka kaar ee xanaanada xoolaha iyo xafiisyadeeda iyo sheybaaradeeda iyo dhammaan marka waxaan leenahay waa mahadsantahay wasiir runtii waaciye waxay ku taallaa santarka xoolahay ku taallaa waa sool waa karkaar kulli waa isugu jiraan waa meelaha xooluhu ugu badan yihiin insha allah waxaan rajaynaynaa in laga faa'iidsan doono oo haddeer balbaladii iyo wixii iyo sheybaarkii iyo kulli waxaa loogu talagalay in xoolaha lagu daweeyo halkaas wixii karatiina lagu karatiino marka waxaa leeyahay dadka